warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay joojisay taageeradii xagga hawada ahayd ay siin jirtay dowladda federaalka sida laga soo xigtay saraakiil ciidan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa marar badan isku dayday inay arrintan kala hadasho turkiga sida ay xoguhu tilmaamayaan balse wax natiijo ah kama soo bixin dadaaladaas dhowr jeer waxay turkidu dhaheen rasaas ma hayno ayuu yidhi xubin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo ay soo xiganayso warbaahinta maxalliga ah sababta ka dambeysa joojinta taageeradii xagga hawada ee ankara ayaa lagu sheegay in turkigu uu ka soo horjeedo xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur sida ay saraakiil ciidan u xaqiijiyeen saxaafadda tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka safarro kala duwan ku tagay dalalka jabuuti uganda iyo turkiga kuwaasoo uu ku doonayay inay kala qayb galaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhammaan safaradaas ayaa noqday kuwo fashilmay iska daa inuu caawinaad ka helo ee waxa uu xasan sheekh waajahay bahadilaad foolxun waxaana ay qaarkood sida turkiga ah ay si cad u sheegeen inaysan waxba u haynin tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo dowladda maraykanka ay horey u joojisay mushaarkii ay siin jirtay murtasaqada danab ay iyadu tababartay arrintaas ayaana walaaca ku sii kordhisay dowladda federaalka